Caashe Cabdulaahi Good oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku dhiiratay inay samaysato fursad ganacsi oo ah si online ah ay ku iibiso dharka dumarka, saliidda timaha bixisa, suunka caloosha lagu yareeyo, surwaalada fashion-ka ee dumarka iyo agabyo kale oo badan. Waxyaabaha ay iibiso ayaa waxa ay ka dalbataa magaalada Muqdisho, waxaana inta badan ka iibsada haweenka ku xidhan baraheeda bulshada. Caashe ayaa ka warbixinaysa shaqadeeda iyo sida ay nolosheeda uga maareyso.
Waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne. Waxaan ku ganacsadaa abka loo yaqaan online-ka. Waxaan ku iibiyaa dhar, shoobin, kabo. Ganacsigan online-ka waxaan uga maarmay inaan dukaan kireeyo oo bil walba kire laga qaato. Waxaan u baahanahay waxaan ka dalbadaa xamar si online ah. Isla online-kaas ayaan kusii iibiyaa anigoo ku xayeysiisanaya bareega bulshada sida Facebook, bartayda, TikTok, WhatsApp-yadayda. Waxaan ka soo dalbadaa gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda. Qurux badan ayay ii iibsadaan. Shaqadan shaqo fiican waaye. Gabdhaha Soomaaliyeed ee aanan shaqaysanin ee guryaha fadhiya waxaan kula talin lahaa inay ku ganacsadaan abka online-ka. Ani waxaan iibiyo waxaa ka mid ah baatiyaasha, kariska, surwaalada fashion-ka, garbasaarada cusub ayagana fashion-ka ah, cosmetics-ka asagana kama marno, kareemada gabdhaha isku qurxinayeen, carafta ayadana kama marno, barfuunada, catarada. Shaqadan shaqo fiican waaye. Ani ahaan shaqadayda waa ku faraxsanahay. Waxaan kula talin lahaa ama aan ugu baaqi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee guryaha joogo inay shaqaystaan ayagoo guryahooda joogo abka online-ka ay ku shaqaystaan. Ani ahaan shaqadayda aad aan ugu faraxsanahay. Shaqadan muddo laba sano ayaan wadaa. Waxaana uga maarmay inaan qof bini'aadan wax sii dhaho. Noloshayda iyo nolosha carruurtayda aad ayaan ugu maareeyaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaya gabdhihi wiilal isugu jira waxaan ku dhiirigelin lahaa inay dalkooda aaminaan. Dalkooda shaqaa taalo. Shaqooyin badan oo kala duwan ay qaban karaan ayaa leh si uu tahriib ku yaraado. Dalkooda ha aaminaan.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne ayaa bogaadiyay shaqada ay hayso Caashe iyagoo ku dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wado.
magacayga waa hiba waxaan ka mid ahay macaamiisha uxiran walaasheen caaisha oo hab ugu iibsado waxyaabaha isqorxinta dumarka barafoonada tarada dumarka ugaarka iyo dharka noocyadiisa kala duwan waa bogaadinaya walaashan caaisha xaqiiqatan waana shaqo abuur qurux badan waxaan leeyahay halkaas kasii wada baay dadaalkaada anagana intaan in ka badan kugu sii xirnaan doonaa insha allah waan ku faraxsanahay inaan arkay maanta gabar hab online wax walba qurux badan dumarka uga iibinaysa haddana guryahooda ugu keenaysa caash waxaa leeyahay hambalyo waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne aad ayaan ugu faraxsanahay ganacsiga abka online-ka ay ku iibiso caasho caasho waa gabar aad u yar waxayna ka faa'iidaysatay waqtigeeda waxaana ka mid ahay macaamiisheeda online-ka wax uga iibsado dabcan waxaan ka gataa kareemadoo kaleeto gabdhaha dharkoodoo kaleeto fashionka ayaa haysaa